أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay iyo bulshada ku dhaqanaa degmada buulofulaay ee wilaayadaasi ayaa maanta labada rakacdood ee salaada roobdoonka ku dukaday fagaaro ku yaalla degmadaas dowladda xabashada etoobiya ayaa sii xoojisay damaceeda ku aadan sidii ay bad ku heli lahayd xilli ay ka sii darayso xiisadda kala dhexaysa eritreya baarlamaanka dowladda ridada jabuuti ayaa meel mariyey qodob oggolaanaya in mar kale murtadgeele uu isku soo sharxo madaxtinimada dalkaas howlgal lagu dilay askari murtad ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda ridada jabuuti ayaa shan iyo labaatan sano kadib deegaanka carte ku qabanaysa shir ay ku dhex dhexaadinayso kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga baay ayaa wareejisay xoolo nool oo geel ah oo ay ku garab istaagayaan jihaadka bariga afrika
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay shanta bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay iyo bulshada ku dhaqana degmada buulofulaay ayaa maanta labada rakacdood ee salaada roobdoonka ku dukaday fagaaro ku yaala degmadaasi haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا iyadoo gobollada dalka soomaaliya laga dareemayo kuleelo daran oo saameeya dadka ayaa maanta kumanaan ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamigaha ee baay waxay isugu soo baxeen goobaha fagaarayaasha ah si ay u tukadaan salaada roobdoonka salaadan oo ah mid lagu baryayo allah subxaanahu wa tacaala inuu roob naxariis leh ku soo dejiyo dhulka noolaha kale ee ooman ayaa si wadajir ah looga tukaday degmooyin iyo deegaano badan oo hoos yimaada wilaayada islaamiga ee baay salaada ayaa si weyn looga tukaday magaalooyin iyo deegaano ay ka mid yihiin cadaadgeri yaaq baraawe mubaarag iyo kanaanax oo ka wada tirsan degmada tinsoor degmada ufurow iyo deegaanada hoosaga sida buulacadey iyo eesow magaalada baydhabo deegaanada hoosaga sida iidaale madiinatulkhayr iyo deegaanka dalandoole dadka muslimiinta waxay sidoo kale isugu soo baxeen goobo fagaarayaalaha uu ku yaala deegaanada sigle iyo bisqacde ee hoosaga degmada buurhakaba halka degmada qansax dheere dadka muslimiinta ay isugu soo baxeen fagaarayaal ku yaala deegaanada barbaare raamacadey iyo gaduudo barwaaqo iyadoo salaada sidoo kale lagu oogay degmada labaatan jirow iyo deegaanka saydheelow bardaale dadku waxay isugu soo baxeen deegaanka kurtun sidaas si la mid ah degmada buulafulay salaada waxaa lagu tukaday fagaaraha weyn ee musallaha yarmuug halkaas oo ay isugu yimaadeen dad aad u tiro badan oo isugu jira rag iyo dumar iyo carruur kuwaasoo dhammaantood wejiyadooda ka muuqatay rajo iyo baryo alle loogu duceynayo inuu allahna siiyo roob naxariis leh الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
markii lasoo gebagabeeyey labada ragcadood ee salaada waxaa goobta laga jeediyey khudbad qiimo leh oo ku bixaysay luqadda carabiga وقد شرع الاستسقاء لهذا ولهذا وهو سنة الماضين واللاحقين فالقلوب السليمة والفطرة المستقيمة تعلم أنه لا غنى لها عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين تستغيث به فيغيثها ويكشف ضرها قال تعالى وإذا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لأمته الاستسقاء عند حصول الجدب وتأخر نزول المطر عن وقته khudbadaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga waxa uu jeediyey kelimad diiradda saaraysay muhiimadda toobadkeenka iscafinta iyo in bulshada alle u noqoto si dhibaatada jirta looga baxo sheekhu wuxuu xusay in dhibaatada iyo abaarta lagu kasbado gacmaha bini aadamka wuxuuna ku booriyey dadka inay sameeyaan camal wanaagsan ay iscafiyaan kana fogaadaan dembiyada iyo dulmiga si allah ugu naxariisto marka inshaa allahu tacaala ma iska booriyaan towbada istikfaartayni badiin ilaahay meliya yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi towbatan nasuuxa dadka iimaanka lahow ilaahay in towbasheena towba dhabe ilaahay in towbasheena waa leeya alla subxaana wa tacaala ilaahay aayad kale meliya watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun dadka iimaanka lahow dhammaanta ilaahay towbasheena waa leeya subxaana wa tacaala cali ibn abi aalib radia allahu canhu ma era jiray maa nazala balaa'un ilaa bidanbin walaa rufica ilaa bitowbatin ari balaayo iyo musiibo mahadegta abaar ol dhib iwal kasta maylasheenaalaki dembilasheanaalaki haddana maylaka rafciye towbaleewu ilaahay walmanin waysan ilaahay waa hani dhammaantan ilaahay anbaahana nahnu fuqaraa'u ila allaah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid ilaahay hani waayo ilaahay xamiid way dhammaantan ilaahay anbaahana ilaahay galantiisna buuti yadullaahi mal'a ilaahay gacantiis buuti subxaanahu wa tacala walmanin waysan laakiin uni ilaahay kacaasanay dembi galnay marka mayna noo fadee dembigaas ininka towba sheegna nabigeena sala allahu alayhi wasalam eera jiray yaa ayuha annaasu tuubuu ila allaahi wastakfiruuh fa innii atuubu ilayhi fi lyowmi mi'ata maratin ari nabigeena sala allahu alayhi wasalam dadow ilaahay in towba sheena ilaahay dembi dhaaf weydiisada may weelay ana maalantii boqolgoor ya ilaahay in towba sheena ari nabigeena sala allahu alayhi wasalam min waajibi innaasi an yatuubuu walaakin tarku dunuubi awjabu dunuubta iska dhaafneen walaalayaal marka insha allahu tacaala may dardaarmaanee towbada ikhlaaska ee dadka inay iscafiyaan dadka maylaraayusa sadaqada dadka masaakiinta iyo fuqarada danyar dadka dariska inay wallasi qaraabada in la hariiri jihaadka iyo ribaadka ilaahay diinjay wallaka dhiiba oo tadxiila suubiyey nafta la hura muslimiinta iyo mujaahidiinta lan ducaay may kala dardaarmaane inay lascafi dadka olka ina la heliisi isa saamixidda in la badi salaada roobdoonka ah ee maanta laga oogay guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxay dhanka iskuduubnida marka la eego muujinaysay heerka ay gaarsiisan tahay midnimada muslimiinta iyagoo aad ugu midoobay baryada allah sida aan u rajaynayno waxayna rajo ka qabaan in naxariista allah ee roobka ay soo hori doonto laguna diirsan doono islamarkaana roobka alle uu siin doono dhulkan ooman ee muddada dheer haraadka iyo kuleelka uu ka jiray mahadsanid abwaiman dowladda xabashada etoobiya ayaa sii xoojisay damaceeda ku aadan sidii ay bad ku heli lahayd xili ay ka sii darayso xiisadaha kala dhexeeya eritereya tafaasiisha warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi caliyare maamulka xabashada itoobiya ee uu hogaamiyo gaal abi axmed oo ku howlan diyaargarow dagaal oo uu sheegay inuu kula wareegayo dekadda casab ayaa furin cusub ku furay maamulka uu garwadeenka ka yahay asiyaas afawarki madaxweynaha dalka eritereya koox mucaarad ku ah maamulka asmara kana soo jeeda qowmiyadda canfarta ee ku nool eritereya oo la baxday ururka dimuqraadiga badcas ayuu maamulka adis ababa uu si weyn u hubeeyey isagoo u fidiyey tababaro militari kadib markii uu mucaskaraad waaweyn uga furay gudaha itoobiya maleeshiyaad ka tirsan garabkan hubaysan ayaa maalmo kahor loosoo gebagabeeyey tababaro ciidan oo muddo saddex bilooda uga socday gudaha itoobiya waxna uu hogaamiyaha maamulkan oo lagu magacaabo ibraahim haaruun uu sheegay in cutubka dufcadani ku xigi doona ay noqon doonto diyaarinta ciidan badeed war qoraal ah oo ururkan mucaaradka ah ee canfartu uu maalmo ka hor soo saaray ayaa lagu shaaciyey inay bilaabeen howlgallo militari oo ka dhan ah maamulka asmara islamarkaana jabhaddu ay awood u leedahay inay fuliso weeraro lagu weeqayo dowladda eritereya jabhaddan ayaa la sheegay inay si toos ah ay haatan uga howlgasho gudaha gobolka anfarta ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waxaana hogaamiyaha ururkan caddeeyey in maamulka canfarta ee dabadhilafka u ah abiy axmed ay heel iyo hooba la garab taagan yihiin jabhaddooda kana taageerayaan weerarada ka dhanka ah eritereya dhaqdhaqaaqa kooxdan ee mucaaradka ku ah eritereya ayaa ku soo aadaysa xilli madaxda sare ee maamulka abiy axmed sida gateejo reydha oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha ee arrimaha afrika iyo ridwaan xuseen oo ah madaxa sirdoonka etoobiya ay maalmo ka hor booqdeen aagga buure oo u dhexeeya xuduudda labada dal islamarkaana aada ugu dhow dekedda casab ee dalka eritereya sida xoogihii u dambeeyey ay tibaaxayaan etoobiya iyo eritereya waxay qarka u saaran yihiin dagaal kaas oo salka ku haya damaca guracan ee xukuumadda abiy axmed oo dabada ka riixaysa abaabul dagaal oo ay doonayso inay kula wareegto marinbadeedka eritereya ee casab tallaabadaas oo maamulka asmara uu u arko xadgudub bareer ah oo ka dhan ah jiritaankooda aad baad u mahadsantahay caliyare baarlamaanka dowladda ridada jabuuti ayaa meel mariyey qodob oggolaanaya in mar kale murtadgeele uu isku soo sharxo madaxtinimada dalkaasi sida uu warbixintan ku hayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan golaha dhawaaqiidda ee dowladda ridada ee jabuuti ayaa shalay dabarkii ugu dambeeyey ka furtay madaxweynaha dalkaasi murtad ismaaciil cumar geelle kadib markii ay cod aqlabiyadda ku ansixiyeen wax ka beddel ay ku sameeyeen dastuur gaaleedka ay samaysteen oo meesha laga saaray xadidaaddii dhinaca da-da ee tilmaamaysa in qofka ka weyn toddobaatan iyo shan sano uusan madaxweyne u tartami karin murtad ismaaciil cumar geelle oo haatan da-diisa lagu sheegay toddobaatan iyo toddoba sano jir ayuu isbeddelkani u sahlayaa in mar kale uu isku soo sharaxo doorashada madaxtooyada ee dalka jabuuti taasoo qabsoomideeda lagu sheegay in loo asteeyey bisha afaraad ee sanadka laba kun iyo lix iyo labaatanka wakaaladda wararka e f b ayaa sheegtay in isbeddelkani uu qeyb ka yahay qorshe ballaaran oo xukuumadda jabuuti ay ku doonaysa inay ku cusboonaysiiso nidaamka doorashooyinka inkastoo mucaaradka iyo ururka sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay tallaabadani ku tilmaameen mid lagu sii adkeynayo xukunka murtadgeelle oo talada hayay tan iyo kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii xilligaas oo xilka uu kala wareegay xasan guuleed abtidoon oo ahaa madaxweynihii u horreeyey ee dalka jabuuti afhayeenka baarlamanka dalkaasi murtadka lagu magacaabo dileyte maxamed dileyte oo ah nin ka soo jeeda qoomiyadda canfarta ayaa difaacaya isbeddelkan lagu doonaya ismaaciil cumar geelle waxa uuna tilmaamay inuu yahay mid lama huraan u ah waxa uu ku sheegay ilaalinta xasiloonida gobolka sidoo kale madaxweynaha jabuuti ayaa dhowaan sheegay in isbeddelkan dastuuriga uu muhiim u yahay waxa uu ku sheegay xasiloonida iyo horumarka qaranka balse dhaleeceen xooggan ay ka soo yeertay dhinacyada mucaaradka oo ku doodaya in arrintani ay meesha ka saaraysa tartan siyaasadeed oo xor ah qorshaha ugu jiran inuu xukunka ka tago horaantii sanadkan wareysi uu bixiyey geelle ayuu si cad u sheegay inaysan qorshaha ugu jirin in xukunka uu ka tago wuxuuna isagoo arrinkaasi ka hadlaya yidhi waxa keliya ee aan kuu sheegi karo ayaa ah in aan dalkayga aad u jeclahay taasoo aanan oggolaan karin in aan galo tallaabo aan laga fiirsan oo keeni karta kala qaybsanaan isbeddelkan ayaa la rumaysan yahay inuu dhabbaha u xaaraya murtadgeelle oo markii lixaad isku caanashubaya kursiga madaxtooyada oo muddo fara badan uu ku soo amartaagleynayay isagoo dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil dhac xarig cagajugleen iyo masaafurin ku hayay shacabka muslimiinta ee reer jabuuti mahadsanida waa xasaan howlgal lagu dilay askari murtad ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgalkan qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buulumareer oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa lagu dilay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray muuse dowladda ridada jabuuti ayaa shan iyo labaatan sano kadib deegaanka carta ku qabanaysa shir ay ku dhexdhexaadinayso kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee sida ba-an uga soo horjeeda marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintani inta badan siyaasiyiinta dabarilfyada soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa kooxa ridada soomaaliya ayaa looga yeeray shirka dhacaya dalka dibaddiisa ah kaasi oo lagu gorfeynayo mustaqbalka xukuumadda dabadhidafka ah ee fadhigeedu yahay muqdisho ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha dowladda jabuuti ayaa u yeeray dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xubnaha ugu sarreysa kooxda ridada soomaaliya ilwareedyo ayaa sheegaya in dowladda dabadhidafka jabuuti ay degmada caasta u qorshaysay inay isugu geyso xasan gurguute iyo mucaaradkiisa saraakiisha ugu sarreysa golaha isugu yeera samatarbixinta ayaa laga soo xigtay inay casuumad rasmi ah ka heleen murtad ismaaciil cumar geelle ayna u safri doonaan magaalada carto oo loo qabanayo shir waagmadkii ka dhacay labaatan iyo shan sano ka hor halkaasoo dagaaloogayaashii dabadhifyada ahaa iyo calmaaniyiin lagu kulmiyey laguna soo dhisay dowlad ku-meel gaad ah ilwareedyo ayaa sheegay in ismaaciil cumar geelle madaxweynaha xukuumadda ridada jabuuti uu isku dayayo badbaadinta kooxda ridada soomaaliya oo mustaqbalkeeda siyaasadeed uu ku jiro gudcur madow maadaama ay hogis ku sitaan siyaasiyiinta ugu magac dheer kadib markii ay ku heshiin waayeen doorashooyinku sheegyada warar kale ayaa sheegayay murtad ismaaciil cumar geelle uu mucaaradka ku qancinayo aqbalada qorshe muddo saddex sano ah loogu darayo xasan gurgurte balse aan la ogeyn sida ay ka yeeli doonaan shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo axmed madoobe mar walba oo heer gabagaba ah uu gaaro muduxileedka madaxweynaha kooxda riddada ayay khallaaso iyo hubanteel aan gashaa xukuumaddan dabadhilibka ah oo sannaddii labada kun iyo afartii lagu soo camcamiyey xerada doonfaare ee mbagaate ee waddanka kenya mahadsanid marwaan mid ka mid a beelaha degan wilaayada islaamiga baay ayaa wareejisay xoolo nool oo geel ah oo ay ku garab istaagayso jihaadka bariga afrika mar kale warbixinta warkan waxaa haya bashiir muxidiin abu ayman xafladda wareejinta infaaqa xoolahan ay diyaariyeen beesha iroole oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamigaha ee baay dhowaan waxa ay ka dhacday deegaanka yaaq baraawe ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadan waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ay beeshan ku wareejinaysay xoolo ari ah oo ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore beesha ciroole waxay xoolahan ugu talagaleen in la gaarsiiyo halyeeyada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ugu horeen munaasabaddii xoole wareejinta waxaa ka hadlay ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska guud ee beesha iroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose isagoo maamulka wilaayada islaamiga ee bayna ku wareejiyey xoolaha ay soo diyaarisay beeshiisa anigoo ah naqiibkii noqobada gobolka shabeellada hoose gaar ahaan naqiibka guud ee beesha ciroole waxaa halkaa u soo gaaray yeerida i yeereen odayaasha dhaqanka iyo samadoonnada beesha degan baraaway gobolka baay waxay igu yeereen in aan bixiyo infaaq fii sabiilillaah beesha infaaqu way taqaanaa wayna bixin jirtay wayna bixin doontaa inta ilaahay uu aayaddiisii uu nooga dhammaystiro ah ilaah diinta ilaahay oo laga wada qaato naftaynina waan bixinaynaa maalkaynina waan bixinaynaa lisaankayna waan ku hadlaynaa intii ilaahay diintiisa ay ka kaamil noqoto ama adduunkana laga waayo soo diyaar uma idina intaas ayaan diyaar u nahay intaa kadib xoolaha ay bixinayaan waa ari annaga cagtayna aad bay ugu liitaan oo waa yar yahay walaakiin allah subxaanahu watacaala cagtiisii sidii ugaaskeena u sheegay aad bay ugu barako badan yihiin wareejintaasi kadib maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo dhoweeyey misena bogaadiyey xoolaha infaaqa ee beesha uroole ugu talagashay ciidanka mujaahidiinta waa kan sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa na siiyey nicmooyinkiisa kuwa ugu waaweyn bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala beesha reer ciroole oo runtii halkaani wilaayada islaamiga ee baay ugu talagashay inuu ku wareejiso ariga qiimaha badan walaalaha waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran wa khayra aljazaa waa dad aad u qiimo badan oo ku dayasho mudan oo ilaahay subxaana wa tacaala waajibaadkii uu saaray qaybo ka mid a maanta halkan ku gutay in jihaadka xanti lagu bixiyo waa waajib oo qur-aanka ku jirtaay oo sunnada nabigeena ay ku jirtaay oo siiradii saalixiinta iyo salafkeeni saxaabada ay uga horreeyaan ayay ku jirtaa beeshana maanta waxay ka mid tahay beelaha ku dabafeelay khayrka iyo wanaagga dadkii sameeyey ku dabafeelay ayay ka mid tahay horeyna runtii walaayaad badan ayay ugu bixiyeen maantana waxaa weeye walaayada islaamiga ah baay gaar ahaan deegaanka yaaqbaraabay oo hoos tagta degmada diinsoor ayaa waxaa weeye xoolahan qiimaha badan ay kusoo wareejiyeen waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran wa kahara allahu amthaalakum ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaad ha idin saaro badiilkeeda oo khayr qaban ilaahay idin siiyo ilaahay ikhlaas ha idinkaga dhigo cadowgan ilaahay ha ku jibiyo tabaaraka wa tacaala annagana waxaan gaarsiinaynaa gacantii loogu talagalay iyo ciddii mudnayd in la gaarsiiyo waa sii gaarsiinaynaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum ugu dambeynna ugaas cabdirasaaq macalin xasan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamigaha ee baay oo ka hadlay munaasabadan qiimaha badan wuxuu beesha iroole ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay u muujiyeen jihaadka ka socda bariga afrika mayla raayso infaaq halbiyo iyadoo liin arn inta iska tallateen is aragteen xilla haddii muslimiintii daras oo dhexnoolay dhammaantiyo haddii iwal an arur yahayn yaa intii karaamkin haay ilaahi subxaana wa tacaala siin waafaji yaa iska hilqaanteen infaaq fii sabiililaahi kuusteen yaa ununinka wertan inay casuunteen xafladdii wareejintii xoolayahay lika wareejiyay ilaahi subxaana wa tacaala hasiin cizay hasiin sharafa gulol oo nusuul oo martaqaad sharafeed oo alla rabbilcaalamiinka odhoodis jarto yaa ilaahay siin warsan ayaa isli abaalmarintinga eta sida qiimaga badanoo isiinin ka casuunteen maalinta qiyaamada ilaahay subxaana wa tacaala isin siindij iyo isin casuumo intii siin kudhiman kale ilaahay subxaana wa tacaala hasiin toosii unumayla keli ee noola gudboonaa xafladan tan-e inun siin ducaynoo siin ma hadnagno markhaati un siin ku ane dad ansaare ini isin atiin ilaahay diinshay ini in gargaartaan diyaaran atiin mayba ku dheexda waxayna hoola dhiibow shoolay maha farxadda kuma qoto wejiyada dadka xaadiriinta indakoo ilan wiin ilan yar dhatiyo farxadda iyo kalimaad kala jeedahay inkumuu qodo sida diyaar linka iyo ilaahay diinsha ini wala kala baxo garanaf iyo maalba linka dhiibo baaluun diyaar anka ata laanki walan dhiibina lan walwaayay tabarreebti ilay nagada koro sida hadda niin muuqato intaasna unun iyada niin farax geliydi inta badan qabaa'ilada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan ay ugu talagalaan ciidamada mujaahidiinta waxaana horay beelaha wilaayadan ay u bixiyeen rag jihaadka lagu biiriyey xoolo nool iyo hubka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo ay ku garab istaagayaan jihaadka ka socda bariga afrika waad mahadsantahay walaalka abu ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu